kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha raadiyo himal ayaad ka dhegaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga boogataan xoogo noloshiinna wax ku kordhin kara isbuucaana waxaan idin haynaa magaalada falaytka loo samaynayo o kale ka fogtahay magaalada duulimaadka laga samaynayo waxaa imaanaysa in qiimihii tikidka uu kor u kaco haddii magaalada ay dhowdahay tikidka inuu qaali raqiis noqda ayaa idan la arkaa iyo helidda diyaaradaha maxaa u sabab ah isbeddelka ku yimaada qiimaha tikidhada martideenna ayaa ku iifinaysa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah bilineer hal maalin ku faa'iiday shan iyo labaatan bilyan oo dollar baaquli lagu xaraashiyo qiimo dhan shan boqoloo kun oo dollar iyo bilineer raadinaya dad uu lacag la'aan ku geeyo dayaxa qodobadaa iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha farsamada waa cabdulaahi axmed aadan aniguna waxaan ahay maxamed xaasan soo dhawaada saaxiibayaal waxaan gudaha u galaynaa barnaamijka duulimaadku waa awoodda qofka ka caawin karta gaaridda halka uu rabo sida in uu aadayo waxbarasho qaraabo salaan ganacsi iyo arrimo kale si duulimaadkaas kuugu suuragalo waxaa lama huraan ah helidda adeegga aad ku bixi lahayd oo ay ugu muhiimsan tahay warqadda caddaynaysa inaad bixisay lacagihii duulimaadka mararka qaar waxaa dhacda in isbeddel uu ku yimaado iibka tikidhada sida hoosu dhaca iyo sarakaca taas oo shacabka jahwaririn ku keenta haddaba maxaa u sababa isbeddelka ku yimaada iibka tikidhada waxaan weydiimahaas iyo kuwo kale aan hor dhignay maxamed diirshe cumar oo bartay cilmiga dhaqaalaha aynu ku dhowahay idaacadda himilo iyo barnaamijka bandhiga dhaqaalaha idaacadda himilo runaantii duulimaadku waa adeeg u muhiima bulshada aasaasina u ah si bulshadaas horumar ballaaran u samayso duulimaadku wuxuu ku sahlayaa inaad soo dhammaysato arrimo waxbarasho arrimo caafimaad arrimo ganacsi intaasoo dhan waxaa kaa saacidaya duulimaadka inaad si fudud kusoo qabsato haddii aada u baahan tahay waxbarasho magaalada aad heli karin waxaa u baahan tahay in magaalo kaloo kaa fog aado adigaas waxaa ku sahli kara duulimaadka haddii aad rabto ganacsi magaalo aad ku leedahay ganacsi magaalada kale inaad geysane waxaa intaasna ku sahli kara si fudud adeega duulimaadka marka adeegaas duulimaadka asigana waxaa jira waxyaaba yar oo la xiriira sida tikidhadoo kale tikidka asiga waa certificate ama shahaado caddeynayso in qofkan uu baxshay lacagihii uu ku duuli lahaa adeegaas lagu qaban lahaa uu baxshay warqadaas caddeynaysa waxaa lahaa tikidka marka tikidkaas hadba wuxuu ku xiran yahay waddankaas la joogo si ay qiimaha u degsadaan marka isbedel badan ayuu sameeyaa qiimaha tikidhada marka maxaa lagu saleeyaa qiimaha tikidhada isbedelkooda tikidka qiimihiisa isbedelkiisa waxaa lagu saleeyaa laba arrimood a u waaweyn waxaa lagu saleeyaa marka hore magaalada la aadayo fogaanshaheeda waa mid kamid a waxyaabaha lagu saleeyo qiimaha tikidka sidoo kale waxaa lagu saleeyaa helidda diyaaradaha oo ayagana falaatka sameyn karo oo inta diyaaradaho kale wadanka ay haystaan oo kale ayadana waa mid kamid a qiimaha lagu saleeyo markastoo magaalada ay fog tahay waa ay ka qaalisan tahay magaalada kale ka dhow duulimaadka waa tikidka uu sii qaaliyo waaya marka magaalo sagaashan kilomitr jirtaa iyo magaalo boqol labaatan kilomitr jirtaa iyo magaalo toddoba boqol oo kilomitr jirtaa intaba isku tikid ma noqonayaan sidoo kale qiimaha tikidada ayana waxaa lagu saleeyaa diyaaradaha kale wadanka uu haysto kale haddii wadanka diyaarada badan ay haysaysan ama shirkadaha adeega duulimaadka jiro ay yaryihiin oo kale waxaa imaanaya oo kale in qiimaha tikada oo kor u kaco maadaama shortage oo ka jiro adeegii muxuu ahdaa dadkii qaban lahaa marka labadaas arrimood ayaa lagu saleeyaa isbedelka qiimaha tikidada runaantii hadba ayagaa maamulaya marka haddii magaalada falaytka loo sameynayo oo kale ay aada u dheer tahay ka fog tahay magaalada duulimaadka laga sameynayo waxaa imaanaysa in qiimihii tikidka oo kor u kaco haddii magaalada ay dhowdahay tikidka inuu qaali raqiis noqda ayaa idan la arkaa runaantii labadaas faktor oo fogaanshaha iyo masaafada ee magaalada jirto iyo helidda diyaaradaha ayaa sababa in qiimaha uu kor u kaco misna hoos uu aado marka labadaas faktor ayaa lagu saleeyaa isbedelka qiimaha tikidhada marka anaga soomaali ahaan local flightska duulimaadka gudaha ee localka ah magaalooyin badan ayaa local flights lagu sameeyaa magaalooyinkaas ayaga waa ay kala qaalisan yihiin waxaa kamid oo kale magaalooyinka boosaas oo kale qofka markuu aadayo kale boqol iyo sideetan garow kale markuu aadayo muqdisho ka tagayo boqol iyo toddobaatan meelo qaar waxaa jira iyagana sagaashan ama meelaha qaar waxaa jira boqol iyo labaatan ama magaalooyinkaas oo dhan local flightskeena sidaas ayay magaalooyinkiisa qiimaha u leeyihiin qiimaha ugu hooseeya local flightska soomaaliya qiimaha ugu hooseeya waa sagaashan dollar waaye waa sida magaalada jowhar oo kale magaalada baydhabo oo kale magaalada baraha oo kale magaalooyinkaas oo dhan markii loo flight loo sameynayo ee muqdisho laga tagayo qiimahoodu waa sagaashan dollar waaye waa qiimaha ugu saleeya local flightska ay sameeyaan waddanka gudihiisa waa qiimaha ugu hooseeyo sagaashankaas dollar waaye qiimaha ugu sareeyo asiga asigana waa boqol iyo sideetan dollar oo boosaaso ah iyo boqol iyo todobaatan dollar garow ah waxaa kaloo jiro kuwo kusoo xiga ayagana kaalkacyo kale boqol iyo konton dollar ah iyo meel kale ayagana boqol iyo soddon ah marka qiimahaas ugu sareeya waa boqol iyo sideetan qiimaha ugu hooseeyana waa sagaashan dollar magaalooyinka sagaashanka dollar lagu tago waxaa kamid ah baraawe jowhar baydhabo magaalooyinka ugu qiimaha sareyn waxaa ka mid ah oo falaadkooda ticketkooda uu qaali yahay boosaaso oo ah boqol iyo sideetan iyo garowe oo boqol iyo toddobaatan iyo kaalkacyo boqol iyo konton ah iyo ayagana waxaa kaloo jira kuwa kusoo xigo boqol iyo soddon sida kismaayo oo kale doolo oo kale ayadana boqol iyo konton marka sidaas ayay u kala qiimo badan yihiin magaalooyinka
maxaa mararka qaar qaali ka dhiga tikidhada sidaan hore usoo sheegnay tikidhada qiimahooda waxaa go-aamiyaan dhahnay laba faktor oo kale ah fogaanshaha iyo helidda diyaaradaha sidoo kale ayadoo labadaas faktor ay jiraan ayaa waxaa jira mararka qaar xaalado qaar sababa in qiimaha tikidhadu ay kor u kacaan xaaladahaas waxaa ka mid ah haddii kirada diyaaradaha oo kale shirkadahan privatka ah ma haystaan diyaarado oo ayaga gaar u leeyihiin oo ownership ay leeyihiin ma haystaan waxaa jirta in diyaarada dibadda laga soo kiraysto oo kale haddii diyaaradahaas kiradooda kale ay kor u kacdo waxaa imaanaysa in ayagana adeegii ay qabanayeen ay kor u qaadaan islamarkaana tigidka oo saas ku qaaliyoobo waxaa jiro waxyaabo kaloo ayadana xaaladahaas waxaa kaloo kamid ah kor u qaadi kara qiimaha tikidhada expectationska haddii magaalooyinku waa kala caansan yihiin oo kale magaalooyinku waa kala horumar badan yihiin haddii magaaladaas oo kale la qiyaasayo bilooyinka soo socda ama bishan soo aadan in bandhigyo badan ay ka dhacayaan bandhig faneed oo kale kulamo badan lagu qabo doono arrimo waxbarasho bandhigyadaas lagu samey doono waxaa imaanaysa marka in qiimaha tikidhada lagu sii daro maadaama uu dalabkooda uu sii badan doono oo la filayo in dalabkooda oo bato maadaama la filayo in dalabkooda oo bato magaalooyinkaas oo si oo special eventskaas oo kale special eventska oo kale ayagana waa ay qaaliyeeyaan qiimaha tikidhada oo kale sidoo kale qiimaha tikidhada xaaladaha kor u qaado waxaa ka mid ah political issues oo kale haddii arrimo siyaasadeed oo kale ay jiraan oo kale governatorka gobolkaas oo kale arrimo siyaasadood oo kale waxaa keeni karo gobolkaas oo kale haddii uu arrimo uu tabanayo oo kale waxaa imaanaysa in flightskii lagu imaanayo kale uu qaaliyo marka waxyaabaha kor u qaado oo kale xaaladaha kor u qaado qiimaha tikidhada ka baxsan labadii factor aan soo sheegnay waxaa kamid ah political issueskaas oo kale waxyaabaha kor u qaada qiimaha tikidhada ee labada factor aan hor usoo sheegna ka baxsan waxaa kamid ah legal feeska kamid oo kale waxyaabihii shatiyadii iyo canshuurihii oo kale waxyaabaas laga qaadayo kale haddii ay qaaliyoobaan waxaa imaanaysa in ayagana adeegii ay qabanayeen oo kale ay qaaliyoobaan haddii adeegii qabanayaan oo si u qaaliyoobaan waxay sameynayaan tikidhadii oo kale ay qaaliyeynayaan marka faktoradaas ayaa marka jiro kor u qaadi kara qiimaha tikidhada haddii aan dhahno haddii kirada diyaaradaha oo kale haddii uu kor u kaco kale ayagana waxay sameynayaan adeegii qabanayaan qaaliyeynayaan ticketkii ay qaaliyeynayaan haddii la filayo oo kale magaalada special events oo kale inay ka dhacaan bilooyinka soo aadan waxaa imaanaysa in ayadana qiimaha tikidada oo kale sii qaaliyoobaan oo hore laga sii jirto sidoo kale waxaa qaaliye aan dhahnay qiimaha tikidada political issueska arrimo siyaasadeed jiraan waxyaabo kaloo qaali ka dhiga waxaa kamid ah legal feeska haddii jiraan waxyaabahan shatiga iyo muxuu ahaa canshuuraha oo kale haddii lagu qaaliyeeyo ayagana waxay sameynayaan kor ayay u qaadayaan qiimaha tikidhada way jiraan xilliyo qaar ay hoos u dhacaan qiimaha tikidhada oo kale waxaa ka mid ah xilliyada dagaalka oo kale magaaladaas qof aadaysa malo oo kale waxaa imaanaysa in magaaladaas oo kale dalabkeeda oo yaraado marka qiimihii tikidkii magaaladaas uu tegi karo inuu hoos iska soo jabo maadaama dalabkooda oo yarya waxaa ka mid ah waxyaabaha hoos u dhiga oo kale qiimaha tikidhada hoos u dhacooda sababana in magaaladaas oo kale cudurro ay ka jiraan oo kale in magaaladas cudurro ay ka jiraan haddii cudurro jiraan oo kale magaalada qof aadaya ma laha diyaaradihii aadi jira ayagana waxaa waaye adeegooda qofka ka faa'iidaysanaya ma laha maadaama magaaladaas cudurro ay ka dilaaceen marka waxyaabahaas oo dhan sida cudurrada oo kale dagaal nabadgelyo la-aanta oo kale waxay sababaysaa in magaaladaas oo kale aan la aadin haddaan la aadinna qiimo beel ayaa ku dhacaya marka sidaas ayay hoos u dhac u sameynayaan waxaa kaloo inay hoos u dhacaan sababi karaa haddii diyaaradihii adeegii travel agencies kale hadday bataan shirkadihii qaban lahaa adeegan oo kale haddii ay bataan waxaa imaanaysa in competition oo bilawdo competition haddoo bilawdane waxaa imaanaysa in qiimihii awal sarey jira oo kale haddii shirkadda laba suuq haddii suuqa shirkado badan ay u badnaayeen oo kale in qiimihii hoos usoo jabo tartan maadaama uu imaaday marka haddii uu tartanka batan ayadan waxaa la arkaa in qiimaha hoos usoo dhaco hagaag faa'iidada ugu jirta ee shirkadaha qaabilsan tarafalka ama duulimaadyada marka ay qaali noqdaan iyo qiimo dhaca ku yimaada marka uu soo jabo maxaa laga sheegi karaa haddii marka qiimaha tikiradaas oo kale ay qaali noqdaan waxaa faa'iido weyn u jirtaa muxuu ahaa shirkadaha tarafil agenciyada ama adeega duulimaadka qabsado waxaa waxay sameynayaan xarumihii ayay ballaarinayaan maadaama ay profit fiican heleen marka qiimahaas oo kor u kaco ayaga waa dantooda waaye special waxaa waaye waxyaabaha interestigooda waaye ay danaynayaan in markastoo qiimaha oo kor u ahaado si ayaga faa'iido badan u helaan goorma si saxa loo dhihi karaa way soo bateen shirkadaha tikidhada jira maxaase loo aanaya inay soo bataan run ahaantii si sax waxaa loo dhihi karaa markii la arko qiimihii magaalooyinka oo kale oo soo yaraada ama tartankii oo bataa magaalooyinka qiimihii lagu tegi jiray oo isbedelaa adeegii oo sii horumarsanaada markii la arko ayaa waxaa las dhihi karaa tartanaa bilaawday shirkadihii tikidhada jiraay waa ay soo bateen tarafil ajisyadii waa soo bateen markaas ayaa las dhihi karaa runaantii tartankana wuxuu aada u muhiim yahay dadka bulshada raba inay duulumaadka sameeyaan oo kale ama magaalada iskaga gudbaan oo kale ayuu muhiim u yahay marka haddii la arko tartankaas haddii la arko adeegii lasii horumariyo tarafal ajensiyadio xarun badan la sameysto waxaa la dhihi karaa runaantii way soo bateen inay soo bataan waxaa sababi karaa muxuu ahaa shirkadahaas tarafal ajensiya ay sababi karaan waxaa jirta in markasta sheygan in la bilaabo waxaa asal u abaahay haddii la arko muxuu ahaa baahidii ama adeegan loo qabo duulimaadka weli shirkadan jira inuu gaab ka jiro haddii la arko waxaa imaanaya in hadba shirkadaha cusub ee tarafil agensido kale ay soo taraan oo ay soo taraan ay soo bataan oo kale ayaa imaaneyso maadaama uu gaab ka jiro haddii marka shaqadaas la buuxiyane ama tarafil agensiyada shaqooyinkii si hufhufan ee u qabtaan oo kale ama uusan gaab jirin waxaa yaraanaysa dadka soo gelayo kale marka markastoo la arko shirkado badan tarafil agensiya badanoo samaysmaya waxaa isdhihi karaa weli waxaa jirta baahidii adeega duulimaadka kale ama shaqadii oo aan sii horumarsanayn marka markastoo shirkado cusub imaanayaan waxa ay dareemeen gaab ayay dareemeen gaabkaasi u buuxiyaan ayay suuqa usoo gelayaan marka shirkadaha cusub suuqa kusoo biiraya waxaa loo aaney karaa in ay arkeen baahi jirta si ay baahidaas u xaliyaan in ayagana ay suuqa kusoo biiraan ayagoo istraatiijiyad cusub iyo ka bedelan kuwii shaqeynayey waxa ay ku shaqeynayeen istraatiijiyad ka bedel ayagoo haystane ayay suuqa soo gelayaan marka waxaa la dhihi karaa marka shirkadaha tikedyadoo kale way soo bateen markii adeegii oo kale si hufan loo qabto oo si horumarsan qiimaha tikedyoo kale lagu tartamo qiimaha tikedyada hoos usoo dhaco markaas waxaa las dhihi karaa oo soo batay haddii waxaa haddii ay jiraan shirkado badan suuqa soo galayan waxaa la dhihi karaa weli waxaa jirta baahi tarafal agency oo adeegka si horumarsan usii qabtaan marka mar kastoo shirkada cusub imaanayso ama mar kastoo ay baahi arkeen intaas ayaanu kusoo gabagabeynaya barnaamijkeega waa tahay waxaad dhegaysanaysaan raadiyo shimila boqol laba dhibic shan megaartis gaar ahaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markana waxaad ku soo dhowaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka baaquli lagu xaraashayo qiimo dhan shan boqol oo kun oo doolar baaquli yar oo la aaminsan yahay in lix boqol oo sano ka hor lagu adeegsan jiray dalka shiinaha ayaa sannadkii labada kun labaatan lagu iibiyey soddon iyo shan doolar hadda waxaa dib loogu iibinayaa lacag aad uga badan middaasi markii la iibiyey sabradiisa waxaa loo diray dad ku takhasusay qiimaynta alaabta guunka ah kuwaas oo sheegay in weelkan uu yahay qadiimi la adeegsan jiray sannadihii kun afar boqol iyo saddexdii ilaa kun afar boqol afar iyo labaatankii warka xiisaha leh baaquliga ayaa lagu wadaa in toddoba iyo tobanka bishan lagu xaraasho saddex boqoloo kun oo doolar ilaa iyo shan boqoloo kun oo doolar sida laga soo xigtay guriga xaraashada ee new york xarunta sodbay ayaa sheegtay in keliya lix nooc oo baaquliyadan ah ay jiraan dunida kuwaa oo adeegsigooda dib loogu celiyo boqortooydii yoongal taas oo shiinaha ka jirtay lix boqoloo sano ka hor bilineer hal maalin ku faa'iiday shan iyo labaatan bilyan oo dollar elon mask wuxuu toddobaadkii lasoo dhaafay lumiyey tobanaan bilyan oo dollar balse intaasi in ka badan waxa uu ku soo celiyey hal maalin oo keliya waana talaadadii mask wuxuu shalay hantidiisa guud ku daray shan iyo labaatan bilyan oo dollar taas oo wadar ahaan hantidiisa gaadhsiisay boqol afar iyo toddobaatan bilyan oo dollar sida lagu sheegay xogta bloomberg ee bilineerada caalamka diiwaangelisa agaasimaha guud ee tesla mask iyo sidoo kale aasaasaha amazon jeff besos ayaa isweydaarsanayay meelo ka mid ah liiska dadka ugu taajirsan adduunka tan iyo bishii janaayo mask weli wuxuu ku jiraa kaalinta labaad wuxuuna keliya lix bilyan oo dollar ka dambeeya besos oo hantidiisu lagu sheegay boqol iyo siddeetan bilyan oo dollar aasaasaha shirkadda microsoft bill gates ayaa weli ah qofka saddexaad ee ugu qanisan adduunka waxayna hantidiisa tahay boqol soddon iyo toddoba bilyan oo dollar ugu dambeynna bilineer ayaa raadinaya dad uu lacag la'aan ku geeyo dayaxa yusaka misawa oo ah bilineer ka soo jeeda jabaan wuxuu raadinayaa siddeed ruux oo uu doonayo in ay ku weheliyaan safar uu ku tagayo dayaxa afartan ishan jirkan muuqaal uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu ku sheegay inuusan shuruud gaar ah ku xiriirin dadka uu doonayo in ay la safraan waxaan kuugu casuumayaa inaad igula soo biirto socdaalka dhammaan kuraasta way gadan yihiin sidaas ayuu ku sheegay muuqaalkiisa bilineerka ayaa sidoo kale la wadaagay dadweynaha dhifaaq laga heli karo macluumaad dheeraad ah oo tilmaamaya sida loo codsan karo socdaalkan oo daneeyayaasha ay iska diiwaangeli karaan afar iyo tobanka bishan maaj sida qorshuhu yahay waxaa la bixi doonaa labada kun iyo saddexiyo labaatanka waxaana la qaadi doonaa toban qof ilaa iyo laba iyo toban qof oo sideed ka mid ah ay ka imaan doonaan dadweynaha kuwaas oo si lacag la'aan ah lagu qaadi doono guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan halka farsamadana uu ahaa cabdulaahi axmed aadan intaan kuwada kulmi doonno barnaamijkan kan xiga sidaas iyo amaan allah